haatanna somalilan somalilan ayaa ku howlan in ay samayso seerayaal ay ka faa'iidaysanayaan dadka xoolo dhaqatada ah kuwaasi oo xilliga jiilaalka ah u baahan u baahda aan idhaahdee goobo ay daaqaan ama ay calaf ka helaan xoolahoodu cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir waa la taliyaha wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan waxaana uu seerayaashan iyo sida ay u shaqaynayaan uga warramay wariyaha v o a ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shiruuc
seerayaashaasi waxaa weeyaan horta waa seerayaal soo jireenahaayo waa seerihii aroori iyo qool caday oo ilaa dowladdii hore ee soomaaliya siyaad barre way jireen marka dowladda somalilan hadda ayaa mashruuca riic ka rabtay inay ka fuliso seerayaashaas oo ay maalgelinayaan sanduuqa horumarinta ee somalilan waxaana loogu talagalay uun kolley in looga faa'iideeyo dadka xoola dhaqatada ah wakhtiyada abaarta ah iyadoo halkaa laga heli doono biyo joogto ah iyo adeeg caafimaad oo joogto ah wakhtiga jiilaalkana ay xooluhu calaf ka heli doonaan waaya markaynu leenahay de waa dhul hore u jiray oo dee muddooyinkii horena dee saa tilmaantay dowladdii hore siyaad barre ama dowladdii hore soomaaliyaba iyada laftarkeeda dee goobacayenaa waa dhul intee leeg bal hadaad bulshada u sharaxdo dhulka la doonaya in laga hirgeliya seerahaasi laga sameeya dhulkaasi dhulka horta labada ban ku yaalaan arooriya qolcada waa dhul aad u ballaadhan laakiin dowladda somalilan waxay rabtaa un in la sameeyo in ku dhow boqolkiiba soddon uunbaa laga qaaday cabirka banaankaas marka bankoo dhan lama xidhayo waxaa la xidhayaa qayb yar oo ka mid ah boqolkiiba toddobaatan sidiisa iska ahaanaysaa soddonkaasaa la xidhayaa oo laba qaybood loo qaybinayaa qayb la wada xidho oo mar walba xidhan iyo qayb la furo wakhtiga jiilaalka wakhtiga gugana loo xidho dadka deegaanka degan oo loogu talagalay inay ka helaan daaqsimo iyadoo imika lagu soo kordhin doono hab casri oo ah in laga sameeyo ceelal biyaha ah iyo in laga sameeyo xarumo joogto oo caafimaadka ah waxaa tilmaantay in la xidhayo xiliyada qaar tusaale ahaan xillina jilaalka qayb ka midana la furi doono qayb ka midana xilliga kale ay furnaan doonto tusaale ahaan markaynu ka hadlaynaynu leenahay yaa ka faa'iidaya waayo cidda ka faa'iidaysay loogu talagalay in la xidhay waayo dhulka awalba way isticmaalayeen dadkii iyo xoolihiiba waxay isticmaalayeen buu ahaa hadda maxaa faa'iidada rasmiga soo kordhaysaa maxay faa'iidada rasmiga soo kordhaysaa waxaa weeyaan in wakhtiga jiilaalka ah la helo xoolihii ay helaan calaf marka waxa waa la habaynayaa waa la organise garaynayaa sidaad og tahayna holding groundska adduunka ama waxaa loo sameeyaa in dadkan deegaanka un looga faa'iideeyo dabcan way soo gelaysaa marka xoolaha la dhoofinay in xoolaha la dhoofinayo kaloo lasoo geliyo taasina dee way u fiican tahay somalilan somalilan wad ogtaho lafdhabarta weyne dhaqaaluhu xoolaha la dhoofinayo marka waxa weeyaan in si cilmiyeysan xoolihii looga faa'iidaysto oo daaqsintii loo habeeyo oo la helo calaf iyo biyo xoolihii ku filan wakhtiga jiilaalka ujeeddada waa intaasun in dhul layska xidhown maaha ujeeddada cabdiraxmaan markaynu ka hadlayno dee dhulkan oo kale waa dhuldaaqsimeed islamarkaana xoolihiina dee somalilan ahmiyadda aynu leenahay waynu garanaynaa marka laga yimaado dowladda oo iyadu dee diyaarinaysa goobtii oo samaynaysa cidda inta badan xoolaha gacanta ku haysa islamarkaana xoolaha maamulaysa ee wadaysa ee raacaya ee dhaqaya waxa weeye waa dadkii reer miigaha ama baadiyaha ee dhulka ku noolaa iyaga see loo fahansiinaya islamarkaana tababar ma la siinayaa goobtan ahmiyadday leedahay muhiimadday leedahay see u soconayso iyaga kuwaasi ma ka fikirteen taa taa aad baan uga fikiray waxa aanu sameynay guddiyo wasiirka xanaanada xoolaha doctor cabdi abdaahir oo magacaabay guddiyo deegaanka aroori iyo deegaanka qolcadayba oo loogu talagalay in ay dadka deegaanka la tashadaan inay dadka deegaanka wax weydiiyaan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dadka deegaankuna xidhiir toosay leeyihiin guddiyadaasna waxaanu kasoo dhex magacawnay dadka deegaanka degan mar walbana waxaanu ku dhaqmaynaa oo na hogaaminaya baahida dadka deegaanka waayo mashaariicda loogama jeedo in khilaaf lagu abuuro in dhibaato lagu abuuro waxaa looga jeedaa in wax soo saarka lagu kordhiyo oo maalinkan maanta dadka xoolodhaqatadii ay heleen adeeg noloshooda iyo xoolahoodaba kor u qaadaya muddo intee leeg bay soconayaan ma wax muddo kooban la hirgelin doona mise wax socon doono goobo kalena laga sii hirgelin doono mashaariicdan iminka waxaan ugu talagalnay hadii la hidhahdo inay laba sannadood socdaan laakiinse wasaaradda kolley qorshaha waxaa ugu jira mar walba dee wixii kale ee lasoo kordhinayo in lagu daro annagoo rajeynayna mashruucan oo ay hirgelisay maalgelinayaan dowladaha britain iyo norway iyo denmark oo lasoo marinayo lacagtan sanduuqa horumarinta somalilan inuu noqdo mashruuc tusaale u ah oo marka uu si fiican u hirgalo mashaariic kale oo badan oo xagga xoolihina insha allahu ay raaci doonaan kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir oo ah la taliye ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan wuxuuna magaalada hargeysa ugu warramayey wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac